Maamulka garoonka Aadan Cadde iyo sidoo kale Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed ayaa awaamiir wadajir ah ka soo saaray cabashooyin kaga yimid shacabka, kuwaasi oo ay sheegeen in ay jiraan dayuurado ay caqabado ku qabaan duulimaadkooda shacabka dhanka waqtiga. Axmed Macalin Xasan, Gudoomiye Hay'adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixinaya waxyaabaha ay go'aamiyeen iyo habraaca ay soo saareen.
habraacaas oo ah dayuurad kasta oo aan lahayn shirkad kasta oo dayuuradeed oo aan lahayn dayuurad u taagan ma soo xari karto rakaab rakaab kasta oo dayuurada soo xaraysana waxaa loo ogol yahay ugu badnaan inuu terminaalka ku jiro shuruucda caalamiga waxay sheegaysaa laba saacadood laakiin duruufaha ka jira soomaaliya awgeed waxaan u kordhinay hal saac oo dheeriya marka rakaabkaas ugu badnaan waxaa lagu hayn karaa terminaalka muddo saddex saacadooda wixii intaa ka bata waxay u gudbayaan tacaddi shuruucda dalka u dhigan ayaana la waafajinayaa waxayna wuxuuna kambanigaas ama shirkadaasi mutaysanayaa ganaax lacageed Mareeyaha garoonka Aadan Cadde Maxamed Siciid Cabdulaahi oo hadalka qaatay ayaa isaguna tilmaamay in ay jiraan ilaa iyo toddoba dayuuradood oo awood u leh in ay u duulaan gudaha gobolada dalka kana shaqeeyaan, waxaana uu sheegay in looga baahan yahay in ay dadka ku soo xareeyaan waqtiga loogu talagalay.
shirkadaha u diiwaan gashan oo waqti xaadirkan diyaaraduhu u joogaan waa toddoba diyaaradood toddobadaa diyaaradood oo kale ah daalo airline hala airline premier slash fly national star sky jubba freedom iyo mandeeq toddobadaa diyaaradood ayaa ah diyaaradaha lookalka ka shaqeeya oo ay u joogaan diyaaraduhu shacabkana waxaan u sheegaynaa tigidhada aad goosanaysaan iyo dadka aad isku hadlayn kartaan oo aad tigidha ka goosan kartaan waa toddobadaas diyaaradood amarna waxaan ku qabnaa oo amar uga qabnaa wasaaradda iyo hay-adda duulista ka maamul garoon ahaan in aan u furi karno siina karno adeega counterka keliya diyaaradahaas Waqtiga duulimaadka ayay dadka inta badan kala kulmaan caqabado marka ay ka soo baxayaan magaalada Muqdisho iyada oo lala kulmo saacado ka badan waqtigii loogu talagalay oo ay dadku garoonka ku xayiran yihiin arrintan ayaana la filayaa in ay xal u noqoto caqabadahaasi